ka shaqaynta iyo horumarinta nabadda ka jirta magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland marka laga yimaado ciidamada ammaanka suga waxaa lafdhabar u ah odayaasha dhaqanka iyo ururada haweenka ka dhisan degmada kismaayo kuwaas oo u ololeeya jiritaanka nabad waarta iyo xasilooni ay bulshadu ku wada noolaadaan haweenka iyo odayaasha dhaqanka oo iskaashanaya ayaa door weyn ka qaata xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ka jirta sidoo kalena waxa ay ka shaqeeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa nabadda iyo isdhexgalka bulshada cismaan ibraahim oo kamid a odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa ka waramay sida ay odayaasha dhaqanka iyo haweenku isaga kaashadaan ka shaqaynta nabadda isagoona haweenka ku ammaanay doorka muhiimka ah ee ay ka ciyaaraan ilaalinta iyo ka shaqaynta nabadda haddii oo wix dhacaan waa in maarata marka ugu horreyso haweenka macnaha iyagaan isu dirnaa iyagaa waxay iyaga ay garan waayaan anaga odayaal haddaan nagu soo celiyaan tusaalaynaa sidaasaan nabadda u shaqaynaa dee gacan kaligeed anaga midigtaana bidaxda weeye wadajir baa ilkax ku gooyaan sidaasaan haweenka hindhihi ay u yihiin anagana waa odayaasha baanaha waxay garan waayaan tusaalaynaa saasaan ula shaqaynaa mahal oo macnaha anaga odayaasha aan ka cabsanaa u dirnaa iyagaaba nooga fara dhudhuuban aadoo boqolkiiba inay wax badbaadiyaan oo wax soo bixiyaan oo ay wax isu geeyaan iyagaaba nooga fara dhudhuuban markay isku ooyaan oo xagga xagga ay soo ooyaan iyagaaba calolnagoolkooda raggii kusoo dibcaa saasaa annagana aan ku xalinnaa war hindhihii waayo ma ka maarana waa gacantayna bidax oona dhashay oonan ka maarmin wixii yaroo ka qaldamo oo haweenka noqdaan baan la toosanama waa hindhihii hore wey haddaan iyaga aanan qaabilin annagana waxba nooma hagaagayan waayo weel salkuu ka talmaa haweenka waa salki waa gurigii lagu soo hooyinay waa salkii nabadda koowaad oo saldhiga weeye haddaa ninkeed aad la qaybsan waay oda dhaqameedo maad ihid mugtahay waa in haweenkaas macnaha waa salka aad qadarisaa meelaha oo macnaha koowaad dhibka ka dhaca iyagaa macnaha annaga ragaana waaba cabsano ama reer habel ahaan baan u baqnay iyagaan u dirnaa markaas noo soo salaaxayaan dadka isu keenaa annagana dhammaystirnaa haweenka saasaan ula shaqeynaa walaala nabadeynta iyo isu keenkaba iyaga waayo iyagaa looga dambeeyaa iyagana waa sidaasaan ku kalsoonna annagana gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada kismaayo ruqiya maxamed axmed ayaa iyadana dhankeeda ka warantay doorka haweenka ee ka shaqaynta nabadda iyadoona sheegtay inay odayaasha dhaqanka garab weyn ka helaan marka ay wadaan howlaha nabadeynta bulshada haa diyaaray u yihiin inay ku shaqeeyaan nabadda ayagaaba dantooda ahwa waana shaqadooda weyn waay waxaa ka mid ah waxyaalaha ay qabsadaan markasta dhibaatada ay hortagaan waxyigelinka ay sameeyaan bulshada ay la beegsadaan haweenka tii danyar unbay u daneeyaan goob kasta dhibku uu ku dhaco ayadaa horjoog u ah haweenka wax walba oga qaato haddee dantooda waay dhibaatada waxa u imaanaysaa haweenka iyo aruurta waxaana ku kalifayo intaas inay dantooda ay tahay nabadda mar kasta ay u taagan yihiin haweenka wacyigelinka iyo wax u sheega iyo goobaha bulshada unbay nabadda ay u baafiyaan mar walba haa si fiican waan wada shaqaynaa odayaashii annaga xiriir fiican baa noo dhexeeyo si qurux badan baan u wada shaqaynaa waxaa annaga aan qaadi waayn oo culeys uu yahay eekaan la kahashanaa bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa ah kuwo ku wada nool nabad xasilooni iyo isdhexgal bulsho taas oo ku timid iskaashiga bulshada dhexdeeda ah ee ah in laga shaqeeyo nabadda